barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis shan iyo tobanka bisha maarch sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeenna duurnimona waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daandurey
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyaro kala duwan oo sannadihii u dambeeyey ku howlanaa ilaalinta deegaanka ayaa haddaba waxay u baahan yihiin dhallinyaradaasi si ay uga mari dhaliyaan howsha ay wadaan waa ognahay inay dhallinyar badan jirto oo ka shaqaysa ururada deegaanka hase yeeshee waxaad dareemi karaysaa inay jiro gaab iyaga dhexdooda cilmi la'aana taasina waxay suuragal ku noqonaysaa in hore loo mariyo inay ku xidhnaadaan sida instituushinada ka shaqeeya deegaanka ay ka mid yihiin jaamacaduhu ama dadka khibradaha dheeraadkaaba u leh inay la tashadaan waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan farqiga u dhexeeya nolosha miyiga iyo tan magaalada iyo weliba caqabadaha soo wajaha dadka miyiga ku dhaqan iyo sida ay u xalliyaan sidoo kale kaalimihii heesaha ayaanan ka marnayn
markaad ereyada macaani dhahdaay waqtida dahabka ah waanaan ku tirshaan qofkaan milacsado xusuusta maanka kunaada mudan tahay hawada mariyaan oo muray mudan xubintii ciyaarahana waan idinaynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida qarax ismiidaamena oo ka dhacay xarun boliis oo ku taala bariga bakistan ayaa waxa uu dilay ugu yaraan sagaal qof in ka badan labaatan kalena way ku dhaawacmeen ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda qaraxaasi oo ka dhacay caasimadda gobolka bunjaab ee lahore xaydar asraf oo ka tirsan saraakiisha booliiska ayaa waxa uu sheegay in qofka bombka isku soo miidaamiyey uu markii hore damacsanaa inuu weeraro masaajidka degmada raywen oo markaasi uu ka socda kulan diineed oo ay soo qaban qaabisay jamaacatu tabliiq
wasiirka arrimaha dibadda kuuriyada waqooyi ri yon ho ayaa maanta oo khamiis ah ku wajahan dalka sweden halkaas oo la filayo in laga abaabulo shirweyne ay suurtagal tahay inuu dhex maro madaxweynaha maraykanka donald trump iyo dhiggiisa kuuriyada waqooyi kim jong un mister ri ayaa gaari doona magaalada stockholm oo uu ku qaadan doono booqasho laba maalmood ah waxaana uu la kulmi doonaa wasiirka arrimaha dibadda sweden margaret wallstrom safaaradda sweden ee dalka kuuriyada waqooyi ayaa marka laga soo tago danaheeda diblomaasiyadeed waxay sidoo kale matashaa danaha diblomaasiyadeed ee dalalka maraykanka canada iyo australia madaxweyne trump ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay si lama filaan ah ugu dhawaaqay in uu si foolka fool ah uu ula kulmi doono madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un laakiin goobta iyo waqtiga kulankaasi ayaanan weli lagu dhawaaqin halka warkaasi uu idinkaga imaanaya dhegeystayaal waa v o a washington waxaanan ku guda jirnaa barnaamijkeena dhallinyarada ee idaacadda duhurnimo dhalinyaro badan ayaa ka shaqaysa ilaalinta iyo kobcinta deegaanka oo sanadihii u dambeeyey la tilmaamayay in ay soo wajahayeen dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin jaritaanka dhirta iyo weliba qashinka gaar ahaan bacda walow dhallinyaradaasi ay sameeyaan dadaallo kala duwan ayay haddana jirtaa koobnaan aqooneed oo la xiriirta deegaanka ay ka shaqaynayaan iyo weliba sida ay u wajahayaan cumar maxamed cabdi waa hormuudka kuliyadda deegaanka iyo beeraha ee jaamacadda camuud ee magaalada boorama waxaana uu sida ururada dhallinyarada ee deegaanka ka shaqeeya ay u horumarin karaan deegaanka uu uga waramay wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good
dabcan waxay noqonaysaa in ay la tashadaan cidda ehelka u ah cilmiga ku saabsan deegaanka waa ognahay inay dhallinyar badan jirto oo ka shaqaysa ururada deegaanka hase yeeshee waxaad dareemi karaysaa inay jiro gaab iyaga dhexdooda cilmi la'aana taasina waxay suuragal ku noqonaysaa in hore loo mariyo inay ku xidhnaadaan sida instituushinada ka shaqeeya deegaanka ay ka mid yihiin jaamacaduhu ama dadka khibradaha dheeraadkaaba u leh inay la tashadaan isla markaana kuwa laftooda ay siiyaan cabacity building ama ay cilmigooga iyaga ururada ay hore u mariyaan si ay u fahmi karaan deegaanka ama baayada ku nool yihiin waxa ay u baahan yihiin iyo waxa khatarta u haya iyo waxa khatarta ku haya sidii hore looga gudbi lahaa waa mid muhiima marka inay la tashadaan jaamacadaha ehelka u ah cilmiga maxaankuha deegaanka iyo instituushinada kale ee aynu ku tuumayno inay aqoon dheeraada u leeyihiin iyo shakhsiyaadba haddii ay jiraan inay la tashadaan oo ay taliya tusaale ay weydiiyaan oo ay isku xidhmaan ayaa muhiima marka annagu jaamacadahana waxaan jeclaanhayn inaannu had iyo jeer ka warhayno sida wax u wadaan ama waxyaabaha talooyinka ay ugu baahan yihiin inaannu ka caawino waxa laga yaabaa inaanu diyaar u nahay oo aanu magaranaysaa aynu hore uga marin karno ama waxaanu ku tari karno aanu ku tari karno
deegaanku wuu badan yahay dhul waa dhul buuraleeya dhulna waxa weeyaan dhul markii hore dhir lahaa oo la xaalufiyey deegaanna waa deegaankii magaalooyinka ahaa way kala duwan yihiin ururada laftoodu aqoon iyo khibrad badan ma laha si aad sheegtay intaas oo qaybood siday wax uga qaban karaan baas leedahay ururada dhallinyarada ee iminka jeclaaday inay ka shaqeeyaan horumarinta deegaanka waxay kulley wax uga qaban karaan waxa weeyaan saad sheegaysaba haashimow waa ballaadhan yahay deegaanku markaynu ka hadlayno meelaha miyiga ee kaymaha iyo maxaa ku dhahdaa dhirtii hore lahaan jiray waa in iyaga si gaara wax looga qabanayaa magaaladan iyadna si gaara wax looga qabanayaa aynu ka horrayno tabaadiyaha iyo dhulkii kaymaha ahaan jiray waxaa dhib ku haya goynta geedka iyo garaacista iyo shidashada dhuxusha marka taas waxaa looga qaban karaa waa in dhuxushii la joojiyo geedka la garaacayana waa in la joojiyo sidoo kale waa in loo sameeya maxaa ku dhahdaa biyoqabatin ama soil and water conservation wax la yidhaahdo waa in loo sameeyaa si loo soo celiyo siday beri ahaan jirtay taasi waxay ku suuro gelaysaa in biyahan badda tegaya maxaa ku dhahdaa dhaafaya inaynu qabsanno dee dowlad iyo ma garanaysaa dadweyneba la iskaashado oo biyaha laga faa'iidaysto waa mid sidoo kale gubitaanka iyo goyntina waa in laga iyada lafteeda waa in laga hortagaa taasina waxaa lagaga hortegi karaya waa in sharciga dowladdu waa inuu shaqeeyo oo ay dowladdu magaranaysaa dee bolosiyaada ka leedahay hadduu qofkeed gooyo hadduu dhulka kaymahe daaqsintaa ku xadgudbo maxaa xeer ka yaalla kolley wasaaradda deegaanka sharcigeyga iyo nidaamadu yaalla kolley su-aasha aad u garan bay la tahay laakiin waxaan qabnaa in siyaasad dhinac looga soo wada jeedin wax looga qaban karayo arrintaa marka ay noqoto maxaa ku dhahdaa baadiyaha ee kaymaha la goynayo iyo deegaanka la xaalufinaya ah marka ay timaado magaalada ee maxaa ku dhahdaa deegaankan magaalada magaalada waan ogno wax aad ugu haya maxaa ku dhaha farabaan waa balastiga iyo bacahan iyo waxyaabaha la isticmaalo iyo khashinkii laftiisii oo meelaha qaar aan la iska dheeraynayn markaad aragto ayaa fara badan ku haya taana waxaa lagu loo samayn karaa in la sameeyo wax la yidhaahdo recycling ama maxaa ku dhaha in bacda balastiga dib looga faa'iidaysanayo yacnii matalan caagadaha laga cabo biyaha bacdan balastiga aan isticmaalno kulley dowladdu sharci bay ka soo saarto waa la joojiyey baa layidhi haddana weli ma muuqato oo kama arki karnayna deegaankeenii la joojiyey laakiin in dadkii dib loo isticmaalo dib looga faa'iidaysto oo warshado yaryar intii la keeno dalka dib u broses gareeyo oo dib loo isticmaalo ayuunbaa lagu badbaadi karaa bay la tahay su-aasha ah maxaan kudha xagga magaalada markay timaado dhinaca aqoon-yahankiina bartay cilmiga deegaanka iyo beeraha iyo jaamacadaha cilmi baadhisma ka samayseen ku saabsan dhinaca deegaanka waxba ka soo saartay
kolley way jiraan cilmi baadhistu kolley waxay u baahan tahay in la helo maxaan ku dhahdaa kolley dee meelo ku munaasiba dhaqaalaheegii in la helo laakiin inagu awood ahaan jaamacad ahaan kolley waxaanu qaban karnay ama maxaan ku dhaha wacyigelina ama wixii kale aanu dadka u sheegayno kolley intii nagu habboonayn awooddaydu gaadho waanu qabannaa waa jirta inaannu meelaha qaar ka soo samayno assessment ama maxaa ku dhahdaa waxyaabaha dhibta badan uga hayo meelaha baadiyuhu u badan yihiin tan magaalada lafteeda waa jirtaa iyada lafteeda waanu dee wixii wacyigelin aynu ku tari karna dadweynaha waa ku tarnaa laakiin waxay u baahan tahay in dowlad iyo dadweyneba dhinac looga soo wada jeesto siyaasad cad oo wax laga qabanayo ay instituushinada iyo dowladba ay wada samaystaan bay noqonaysaa su-aashaas aad weydiisay baan jeclahay
kaasi waxa uu ahaa hormuudka kuliyadda deegaanka iyo beeraha ee jaamacadda camuud ee magaalada boorama cumar maxamed cabdi waxa uu u warramayay waryaheenna haashim sheekh cumar good
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington bulshada soomaalida ayaa waxa ay ka mid tahay bulshooyinka xoolaha dhaqda iyo kuwa beeraha fasha ee ku dhaqan qaaradda afrika waxaana dhulka baadiyaha ku nool qoysas tira badan iyadoo sidoo kalena nolosha dadka magaalooyinka ku nool ay ku xiran tahay wax soo saarka xagga baadiyaha haddaba waa sidee nolosha dadka dhulka baadiyaha ku nool maxayse wadaagaan kuwa magaalada wariyaheena v o a ee laascaanood cabdikariim olol ayaa arrintaasi wuxuu ka wareystay maxamed ibraahim xuseen oo ka mid ah xoolo dhaqatada gobolka waana kan waxaanahay hadda nin reer miyiya xoolo dhaqata ah ilaa iyo dowladdii inta ay burburtay ee soomaaliya xoolaha nool ayaana lagu noolyahay miyi iyo magaalaba inkasta oo abaaro xun oo khatari ay dhaceen sanadka sanadkii dhoweyd oo aad ogeydeen ilaa iyo dowladdii maxamed siyaad barre waxaan ka soo shaqeeyey shaqooyin aad iyo aad u fara badan maxamed intay noo gelin shaqooyinkii hore aad magaalada ka soo qabatay bal waxaad iga sheekaysaa noloshaadii miyiga ee noloshaadii hore ee reer magaalnimada ee aad iyo haatan noloshanaad ku jirtid oad reer miyi noqotay oo aad xoolo yeelatay oo aad caruur ku haysato bal ka waran noloshii hore oo aan ku noolaa dee waxaa jirtay dowlad dad isku hadafa soomaali oo aan kala daadsanayn oo meel u wada jeeda ayaa jirtay nolol wacan runtii ayaan ku noolaa markii kugu horreysay dee way kugu adkaanaysaa inaad intaad magaaladii ka tagto oo aad reermiin noqoto xoola ku dhaqato iyo bal si aad nolosha dib ugu bilowday bal ka waran kii hore oo dee aan galay xoolaha miyiga oo aan abuuray geela iyo adhig waxaa dhacday runtii nolol aad u qalafsan oo adag ayay ahayd laakiin markii aan la qabsaday oo qabsaday oo xoolihii iyo caruurtii miyiga iyo dadkii aan la qabsaday xoolo wacanna oo fiicanna runtii aan dhaqday oo yeeshay bal ka waran nolosha miyiga iyo dadku waayaha odayaasha miyiga ayaan haddeer ka mid ahay marka dhibaato kasta oo dhacda iyo hawl kasta oo timaada odayaal dhaqameedada iyo odayaal qabiilada runtii ayaan ka mid ahay waanu dhexdhexaadinaa dadka waanu magaranaysaa u garnaqnaa howlaha miyiga oo runtii had iyo gooraale dadku ama ceela isku qabteen ama cawsa isku qabteen ayaanu iskaga dhex jirnaa markaana waxa weeye odayaal ayaana wax waliba u baahan yihiin oo labada reer isku dhaca iyo ummadda intaba waxa weeye dadka ayaanu ku dhex jiraa nabadda iyo xasiloonidana waanu u horseednaa runtiina waa nalaga qaataa dadka reer miyiga miyiguna waa saaad ogtihiinba dee odayaal buu leeyahay iska reer miyi oo runtii xaaladaha miyiga marka hawl soo foosaarto magaalada aad kula dhaqmi jirtay ee aad arki jirtay iyo dadka miyiga xagga la macaamilka iyo dhaqanka iyo bal ka waran wallaahi niyow miyiga haddee miyiga xagga macaamilka iskaga wacan iyo waxmaqalka dee wuxuu kaga wacan yahay hadda magaalada dadka reer miyigu waa isku maaragtay dhaqan gaadiidkay siinayaan oo maalka geelay siinayaan waa runtii dad isku noola weeye reerka labada reer isu dhow haddii raashiku mid ka dhammaado ka kale ayuu siinaya waa dad isku noola weeye laakiin magaaladu dee way ka duwan tahay way ka duwan tahay runtii miyiga magaaladu hadda dadka ku nool waxa weeye dad isku garaba iyo dad isku hadafa iyo dad isku jeedaa midna maaha nin waliba hawl gaara buu iska doonayaa inuu wax iska maamuso hawlihiisaa wey ma jiraan dad adiga oo kale ah oo magaalada degenaan jiray ama reer magaal ahaa oo reer miin noqday oo caruura ku haysta aad iyo aad baad umahadsan tahay waa joogaan dad xitaa madax ahaan jiray oo fara badan ayaa iska xolo dhaqataa dadka nin walba meeshay u danahayd ayuu qabtay anigu markii dowladdu dhacday reerka iyaga ayaa xoolo lahaa xoolo fara badan buu lahaa aabbaan lahaa ooyaan lahaa dabadeedna waxay noqotay inaan isaga imaado reerkii iyo xoolihii dabeedna aan dhaqo u sara u qaato xaqiiqdiina ummad ciiddaa ka badan oo aan waxba laga koobi karin oo ahaan jirtay dhaqanka magaalada ama ciidan ha ahaato ama dadka kale ee mujtamaca ee ayaa hadda waxay noqodeen dad xoola dhaqataa oo miyigooda iska degan miyiga oo kale badana waxaa ka dhaca khilaaf khilaafaadka ka dhaca waxaa ka mid ah in ceelasha iyo daaqa iyo waxyaabahaasoo kale laysku qabsado bal ka war wallaahi way dhacdaa cabdi way dhacdaa afar iyo labaatanka saac way dhacdaa daaqaa laysku qabsadaa magaranaysaa dadkii oo haddee dhulkii lagu saliday oo reer waliba yidhi tuulo gaara aan degayaa ayaa jira oo reerka kale markuu u yimaado ay leeyihiin war nala degmaysaan ama haddalaba kuu roon yahay halkan annaga ayaa degana uunbaa iyo goraa laysku qabtaa qabiil qabiil nin waliba tuulo dhan oo waxaad arkaysaa qabiil goonihii leeyahay annaga iska degana cidnala degasaana ma jirto dhibaatada ugu weyn hadda miyiga iyo maaragtay tuulooyinka naga haysataasaa u badan dabeedna halkaa ayaa isku dil iyo isku dhac iyo dhib badan
kaasina waxa uu ahaa maxamed ibraahim xuseen oo ka mid ah xoolodhaqatada gobolka sool oo hore ugu noolaa jiray magaalada waxa uu u warramayey werigeena laascanood cabdikariim ulul haatanna xaggii muusika iyo heesahaddii aan jallacna waxaan idin soo qabananaa codkii maxamed alta iyo heestii muna
mabsuud qalbigaygu intuu ku yahay muuqiyo aragaaga ilan ma hore mabsuud qalbigaygu intuu ku yahay muuqiyo aragaaga ilan ma hore adooyiga maqanu imog baan anigu maansada muhasha curiya adooyiga maqanu imog baan anigu maansada muhasha curiya makhluuqa intaan maqaadi gelshaan helada magacaaga munay ku xusaa markaad erayada macaani dhahdaa dahabka ah waanaan ku tirshaan kolkaan milicsado xusuusta maanka kunaada mudan tahay hawada mariya oo munay mudan tahay hawada mariya erayada macaani dhahdaa waqtida dahabka ah waanaan ku tirshaan kolkaan milicsado xusuusta maanka kunaada mudan tahay hawada mariya oo munay mudan tahay hawada mariya munay mudan tahay hawada mabsuud qalbigaygu intuu ku yahay muuqiyo aragaaga ilan ma hore mabsuud qalbigaygu intuu ku yahay muuqiyo aragaaga ilan ma hore adooyiga maqanu imog baan anigu maansada muhasha curiya adooyiga maqanu imog baan anigu maansada muhasha curiya makhluuqa intaan maqaadi gelshaan helada magacaaga munay ku xusaa markaad erayada macaani dhahdaa dahabka ah waanaan ku tirshaan kolkaan milicsado xusuusta maanka kunaada mudan tahay hawada mariya oo munay mudan tahay hawada mariya erayada macaani dhahdaa waqtida dahabka ah waanaan ku tirshaan kolkaan milicsado xusuusta maanka kunaada mudan tahay hawada mariya oo munay mudan tahay hawada mariya munay mudan tahay hawada mariya
codkaasina wuxuu ahaa fanaanka maxamed alto oo ku luqeynayay heesta muna haatana xaggii ciyaaraha waxaa istuudiyaha ugu helayaa nuur xasan nuur haye nuur
mahadsanidaan duray haddii aan ku horeyno kooxaha barcelona iyo bayer munik ayaa xalay u gudbay wareega sideedda ee koobka horyaalada yurub kadib markii ay guulo muhiim ah ka soo hooyeen kulimadii ay ciyaareen chelsea waxay dhinac u riday kooxda barcelona aan idhaahda waxay dhinac isaga riday kooxda chelsea kadib markii ay af saddex gool iyo eber uga badisay labada kulan ay kooxahani ciyaareen waa chelsea iyo barcelona ayaa lugtii hore waxay kusoo dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah sidaas daraaddeed barcelona isugeynta goolasha ee ciyaarta ay la ciyaartay chelsea waxay uga badinaysaa afar gool iyo gool laba ka mid ah goolashii ay barcelona xalay ku garaacday chelsea waxaa dhaliyey ciyaaryahan messi gool ka mid ahna waxa uu ahaa kiisii boqolaad oo uu ka dhaliyo tartankan koobka kooxaha horyaalada yurub goolka kalena barcelona waxaa siiyey ciyaaryahan cusmaane dambele kooxda bayer munikna waxa ay magaalada istanbul xalay kula ciyaartay kooxda beshiktash ee dalka turkiga waxaana ay ku garaacday saddex gool iyo gool isugeynta labada lug ee labadani kooxood ay ciyaareen bayer munik ayaa ku badinaysay siddeed gool iyo gool ciyaartii xalayna goolasha bayer munik waxaa u kala dhaliyey ciyaaryahanada tiago alcantara iyo sandro wagner halka goolka kalena uu ahaa gool uu kooxdiisa beshiktash ka dhaliyay ciyaaryahan goghan jonuul dhinaca kalena caawa waxaa dhici doonaa kulamo ka tirsan wareega lix iyo tobanka ee koobka yuruba league lugtiisii labaad kooxuhuna waxay isu arki doonaan sidatan atletic madrid waxa ay la ciyaari doontaa kooxda locomotive moscow atletic bilbawna waxay soo dhoweyn doontaa naadiga maqsey dinamik yef waxay wajahaysaa lazio sportin ayaa la ciyaaraysa victoria balazin senat pittsburg iyo rasen polisport lipsig waxay ku wada ciyaari doonaan dalkaasi ruushka arsenaal ayaa gurigeeda fly emirates kula ciyaari doonta kooxda a c milan oo ay lugtii horena laba gool iyo eber uga soo badisay leonna waxa ay la ciyaareysaa kooxda c s k a moscow halka brushia dortmund ay wajihi doonta kooxda salisburg dhinaca horyaalka talyaaniga ee seria aada kulan ayaa xalay la ciyaaray kooxda yuventus ayaa afar dhibcood ka sarmartay kooxda ay isku haystaan hogaanka ee napoli kadib markii ay xalay laba gool iyo eber uga badisay kooxda atlanta yuve goolka hore waxaa u dheliyey ciyaaryahan gonzalo higuain oo kulamadii ugu dambeeyeyna aada uga muuqday kooxdani halka goolka labaadna uu keenay ciyaaryahanka u dhashay dalka faransiiska ee blaise maturi kooxda kubadda cagta ee yuventus kulankan ay la ciyaartay atlanta waxa uu ahaa ciyaar horey u baaqatay oo dib loo dhigay waxaa hadda ay afar dhibcood oo nadiif ay ka sarreysaa kooxda napoli oo bilooyinkii ugu dambeeyey horyaalka talyaaniga hogaankiisa haysay waxaana ay ahayd kulankii laba iyo tobnaad oo ay yuventus oo ay si xiriir ah u badinayso kooxda yuve horyaalka dalka talyaaniga dhegeystayaal xubinta ciyaarahan waa naga inta
waa hagaaga haatana waxaan dib u jillacinaa xaggii muusiga ah yurubga iyo nimcaan hilaac ayaa waxay wadajir ugu luqeynayaan heestaa webi jacayl
sida uu wadnuu wiilkaaga rabo odaciyoodu wal iiga dhow
waxyaliyahana ahon rurkula raabine adna wala jirkiyo ha ka tagin wanaag
sida uu wadnuu wiilkaaga rabo odaciyoodu wal iiga dhow
waxyaliyahana ahon rurkula raabine adna wala jirkiyo ha ka tagin wanaag
wajigaagatainaftan waaya badan waxaanay ku tidhi
yaywey
dugsiga ka dhow
kolkuwa waa baryaba wiilasha indhuu ikuwa inuu wejigaaga tabin
naftan waaye badan waxaanay ku tidhi yay wee hanine bisiisiga ka dhow
waqti badan kalgacal dafwalaacsaneyd daweyso iyo dhandhe dhandhe dhandhewabi jacayl
waayahe axti way noqdiyo waxyeelada darteed yaana way maroodhan
waqti badan kalgacal dafwalaacsaneyd daweyso iyo dhandhe dhandhe dhandhewabi jacayl
waayahe axti way noqdiyo waxyeelada darteed yaana way maroodhan
warsaniyo sidaan wacna kula rabo wacdaraa kalgacal wakiiliga noqo
wecankaygiye wadhihayga filan walbahar jacayl adna waxaradkee
warsan iyo sidaan wacna kula rabo wacdaraa kalgacal wakiiliga noqo
wecankaygiye wadhihayga filan walbahar jacayl adna waxaradkee
wadka oon ooni dinin weligay aduun yana wiiq mine ayga weecanabi
waxaad tahay qof mudan waaxdayda oo wan wadaagayna waayaha adduun
wadka oon ooni dinin weligay aduun yana wiiq mine ayga weecanabi
waxaad tahay qof mudan waaxdayda oo wan wadaagayna waayaha adduun
waqti badan kalgacal daf walaacsanayd daweyso iyo dhandhe dhandhe codadka macaan ee yurub kenya iyo nimcaan hilaac ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeenni duhurnimo oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambena dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo